waxa keliya ee culayska la saaray ee adduun weynuhu culayska saaray isla markaana culays labaad oo aan jiri jirin keenay waxay tahay burcadbadeedii barrisigii bay ahayd in adduun weynuhu isugu tegey damcay inay wax ka qabtaan runtiina aan uga mahad celinayo inay wax badan ka qabteen almost waxaan u malaynayaa sanadkii haddayna dhaafay laba jeer baa la sheegay isku day in la sameeyo it means hadda wax la yidhaahdo barrisigii wuu dhammaaday laakiin weli waxaa taagan ciladii uu keenay barrisiga lafteedii oo intaas oo ciidan oo waddamo kala jaadii ay wataan oo lagu soo gabbanayo oo illegal fishinka lagu soo gabbanayo ayaa soo baxday waxaan leeyahay kolley de waxaynala jooga dad badan oo ajnabiya oo danaynaya hawshan in dib loo eego maadaama yacni ay burcadbadeedii meeshii ka baxday waxay la tahay waa xilligii yacni de markab kastaaba uu ku noqon lahaa meeshii uu ka yimi iyo dalku ka yimi annagoo weliba uga mahad celinayna inay nagala shaqeeyeen yani cilladaha taagani wuxuu yahay intaas oo doonyood ama maraakiib kalaa ah oo samaynaya illegal fishing ama yani kalluumaysi kayra sharciga samaynaya ayaa kusoo gabanaya marka runtii taa iyada lafteedu waxay noqotay dhib kale oo u baahan xal wada jir ah yani annagoo yani aan lahayn de dalkii annagaa leh kana mahad celinayna wixii laga qabtay haddana waxaan leenahay taa lafteedu go-aan dawladda federaalka soomaaliyeed iyo xubnaha ka tirsan dawladda federaalka inay ka qaataan baa loo baahan yahay ka soo saaraan sharci maraakiibtaasi ay dalka iskaga baxaya wax badan oo dhiba waxaa la sameeyaa marmarka qaarkood qashin baa lagu daadinaya nooc kasta kalluunkii baa la xadaya muxuu ahaa resourcekii badda ku jiray baa la guranaya yacni dhibaatooyin fara badan baa runtii taagan